Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Dowladda Federaalk Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaa soo xiray shirka maalgashiga kalluumeysiga oo muddo laba cisho ka socday magaalada muqdisho xiritaanka shirka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamul goboleedyada dalka ganacsato soomaaliyeed iyo marti sharaf kale shirka ayaa intii uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana ka warbixiyey cabdifataax axmed cali madaxa isku xirka wasaaradda kalluumeysiga kow wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxay bogaadisay kaalinta muhiimka ah ee shirkan ay ka qaateen saaxiibada caalamiga ah ee kala ah u s aid iyo u k development kuwaas oo suurtogeliyey qabsoomidda shirkan heerka sare ah ee lagu dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dalka shirku waxa uu soo bandhigay in ay muhiim tahay islamarkaana loo baahan yahay in maalgashi wax ku ool ah lagu sameeyo kalluumaysiga iyo khayraadka badaha iyadoo ganacsatada soomaaliyeed loogu baaqay inay ku dhiiradaan sidai ay maalgashi mug leh ugu samayn lahaayeen dhaqaalaha buluugga ah ee dalka saddex shirku waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in la sameeyo daraasado iyo cilmi baarisyo ku saabsan fursadaha maalgashi ee dhinaca kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee dalka kuwaas oo hoga tusaalayn kara dhaqdhaqaaqyada dhaqandhaqaale ee la xidhiira dhaqaalaha buluugga ee dalkeenna afar shirku waxa uu ku baaqay in la joogteeyo hubinta iyo ilaalinta khayraadka muhiimka ee badaha dalka si looga hortago dhibaatooyinka deegaanka dembiyada badaha iyo dhaqdhaqaaqyada aan diiwaangashaneyn ee ka dhaca badaha dalka shirku shan shirku waxa uu mudnaan gaar ah siiyey xakamaynta iyo ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka dhaca biyaha soomaaliya taas oo la tilmaamay in dalkeenna looga xado lacago kumanaan malaayiin dollar ah sannad walba lix shirku waxa uu u mahad celiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka siyaasiyiinta iyo waaye aragga soomaaliyeed ee kaalinta wanaagsan ka qaatay sidii uu shirku u noqon lahaa mid midho dhal ah toddobo shirku waxa uu u mahad celiyey ganacsatada soomaaliyeed ee soo bandhigay khayraadka kala duwan ee badaha dalka iyo kaalinta muhiimka ay ku leeyihiin waxsoo saarka iyo horumarinta kalluumaysiga dalka ugu dambayn shirku waxa uu u mahad celiyey saaxiibada caalamiga ah danjirayaasha dowladaha saaxiibka la ah soomaaliya iyo quburada ajnabiga iyo soomaalida isugu jira ee ka soo qayb gala shirkan axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka warramay muhiimadda shirkan uu u leeyahay dalka aad baa loogu mashquulsanaa maxay tahay blue economy soomaaliya laakiin waxaad moodaa diskaashinkii aad qaadateen iyo cilmaaristii iyo waxyaabihii aad shalay iyo maanta dhaafsateen inay in badan iftiimisay inay tahay meesha ugu habboon ee runtii dhaqaalo fiican oo waara laga samayn kara ee dhaqaalaha soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeday inay hirgeliyaan barnaamijkan qiimaha leh gaar ahaan waaxda blue economiga wasaaradda oo runtii waax cusubna ah islamarkaana la geliyey khibrad iyo shaqo aad iyo aada u xoog badan shirkan ayaa intii uu socday waxaa lagu soo bandhigay warbixinno cilmi baarisyo iyo qaar ka mid ah wax soo saarka dalka gaar ahaan kheyraadka badda